barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e ood ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo weliba efemyada geeska afrika qaarkood
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha januarina ay tahay soddon sannadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandeere
qodobada aan idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii maanta kalaad maqli jirteen madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan waxaa kala haysta gabdhaha iyo wiilasha isdoondoonaya gaar ahaan marka ay ku wada hadlayaan telefoonnada marmarka qaar waxaa laga yaabaa gabar aad shukaansanaysa adigoo wacaysa ee ku dhahda walaal ee kaar iisoo tuur kaarka ku hadalka haa markii saaca ugu tuurta isla markiiba telefo- telefoonka wuxuu bilaaba mashquul adigii adigaa tuugku gala waxaa leedahay door lacagtaadi miyaa ninkan lagu shukaansanaya ku nasiibsay intay dadka ku soo galaan baliis kolmida kugu soo galayaan marka horeba hataa isma dhahayaan bal gabadhan waa qofka kugu horreeyay marka kugu horreysa waayo balfishoo hadda iska wac
waa tahay qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaari ay ku jiraan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii dunida waxaa jamaalo intaasi ka soo horraynaya dhinacii kaalmaha sugaanta
ebaxsanida hadalkiyo dhegeenan tuynayahay waa waxa dareenkiyo nafta damaca geliye kaga doorta qayrka
marka horese aan ku soo dhowaanno warkii caalamka madaxweynayaasha maraykanka iyo baraaziil ayaa sheegay inay ku heshiinayaan inay ku heshiiyeen dadaalla iskaashi oo muhiima sida ay sheegeen kuwaasi oo lagula dagaalamayo cudurka uu keeno viruska zika kadib markii labadan hogaamiye ay wada hadal yeesheen jimcihii shalay ayaa aqalka cad ee maraykanku soo saaray warbixin uu ku sheegay in madaxweyne barack obama iyo madaxweynaha baraaziil dilma rosef ay garwaaqsadeen muhiimadda wada shaqaynta si aqoonta loo baahiyo cilmi baadhista loo horumariyo islamarkaasna loo dedejiyo samaynta tallaalo lagaga hortegayo fiditaanka viruska zika hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay in zika uu si baahsan ugu fidi karo labada qaaradood ee amerika islamarkaana uu waxyeeli karayo dad gaadhaya ilaa iyo afar milyan wadahadallo ujeedkoodu yahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka siiriya ayaa ka bilowday magaalada jeneva ee waddanka switzerland gelinkii dambe ee jimcaha iyadoo saraakiil qaramada midoobay ka tirsanay shirkaasi ka qaybgalayaan shirka ayaa waxaa si qaadacay ururka mucaaradka ugu weyn ee dalka siiriya wadahadallada ayaa ku bilowday kulan dhex maray wafuudda qaramada midoobey ee uu hogaamiyo ergeyga hay-addaasi u qaabilsan waddanka siiriya ee stephen d mistura iyo ku- wafuud kale ee dowladda siiriya matalaysa uu hogaaminayo danjiraha dowladda siiriya ee qaramada midoobey bashaar jacfari
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad degeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta maanta oo kale jamaalow ee, waa maalin sabtiya dhallinyarada waxaan ugu talagalnay ee, barnaamij dheer oo madasha dhallinyarada madasha dhallinyarada la yidhaahdo aad iyo aad marka ee, marka telefoonada lasu diraya dhallinyaradu ee, meela waxaa jira dee ee, sida maraykanka oo kaliyo Mhm.
marmar waxaa la helaa ee, telefoonka macnaha plaankaaga ama qorshaha aad soo iibsataa Mhm.
waxaa la dhahdaa unlimited Aan la mid- iska- sidaa micnaheedu dadka waxaa iska waaye hadla.
saa doontaad u hadlaysaa bishii baad iska bixinaysa lacag bishii baad lacag go-an iska bixinaysa aad iyo aad laakiin markii la joogo wadamada ka baxsan maraykanka ee, meelo ka mid ah qaaradda Soo- afrika ka mid ah, hadda aan soo arkay mar dhoweydoon Mhm.
xaggaa tegey Sax.
ee, micnaha haddii lagu soo waco waa bilaash laakiin daa wacaysid keliya lacag laga qaadaya lacagta laakiin aad ku shubato way kugu jiraysa haddaadan ku hadlin xitaa haddaadan ku hadlin laakiin halkan lacagta haddaad ku shubato aadan ku hadlin xitaa bisha dambe lacag baa lagaa rabaa lacagta go-aan baa lagaa rabaa marka Ay.
xaggaa wax la idhahdo soo flash Mhm.
iyo waxyaabahaas aad looga yaqaano micnaheedu waxa Ay.
waaye qofka ha isoo musiid koori baa idin Aad- jirta aad Ah, iyo- colaad aad buu mahadsan dhinaca farsamada noo jooga aad iyo aad oo isna nagu soo biiriyey ee, Mhm.
marka doodan Mhm.
maanta Mhm.
waxay nooga timid magaalada kismaayo Mhm.
mawduucaasi aad uga hadlaysaa Aha, sida eh, gaar ahaan dhalinyarada een, gabdhaha iyo wiilashu ay eh, ku sh- een, ku sheekaystaan dhinaca telefoonka waa run waan maqlayay wiil dhahaya marka gabadha ay ku dhahayso ee laga yaabo inay ku dhahdo xoogaha iisoo tuurniyo telefoonka iga sii goaye marka aad u tuurtan oo kulaha telefoonka mashquuluu bilaabaya waa arrin aad iyo aad u cajiib badan Ah, kolley waa soomaaliya oo dhan laakiin waxaa laga yaabaa arrintaas inay malaha kismaayo gaar u tahay ma hubno laakiin bal eh, waxaan kaga bogan doonaa eh, warbixintan waryaheena magaalada kismaayo Khadar qadar Maxamed.
maxamuud xareed ayaa dhallinyarada arrintaasi khaantiyaha ka taagan doodan dhex dhigay xaafadda dalcadda ee magaalada kismaayo ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo oo ka doodaya fikir kala duwan oo ay qabaan marka hore kusoo dhowaada eh, barnaamijka aye eh, eh, bal haddii aan ku bilaabo eh, aan siiyo eh, magacaada isheeg magacaygu waa abshir salaad ciise Eh, abshir salaad eh, bal ka waran eh, abshir salaad bal ka waran eh, waxaa la leeyahay dhinaca eh, fadlan isoo wac ama bilis colme oo kale eh, maxaad ka qabtaa nigu warta waxa- arrin badan baan ka qabaayo waxa waaye waa banala ku wareeraya xaladaas ugu dambaysa saddex baa laysoo diray aniga marka waxa waaye barnaamij aad laigu waalay waaye a- inaan ka hadlano maanta aad ba ugu faraxsanahay sababtoo ah waxa weeye eh, barnaamijka nolosha lamaanaha in ragga culayska la saaray oo ragga magaranaysaa eh, un iyagu ay faa'iidada wataan baa um loo maleeyaa mar- mar- marka qaarkoodna waxaaba nagu dhacdoba abo waxaan u baahanahay kaar kaar ii soo dir bacdeenna nin mid kale taaba lagu sii wacdaaba adigiiba muxuu lagugu shaxa tagaya haddana taasaa igu sii diraalniga markaasaa marka uh, waxaad leedahay eh, ragga iyo gabdhaha iyo wiilasha bilis kolmida waxaa ku badan gabdhaha gabdhaha ku badan weli anigu weligiiba weli ima soo dirinba xataa annagoo shaqo naga dhexaysaba maba arkinba gabadh ayaan ku arkayba aye walaal magacaada magacayga faadumo macalin cali faadumo macalin ma la qabtaa eh, fikirka eh, abshir maya abshir waan ka soo horjeedaa fikirkiisa fikirkiisa waa abshir waa uu aad u qaldan yahay gabdhaha waa kuwa keliya oo daacadda ah gabadha wayba ka xishoonaysaa inay u dirto nin baliis kolmi waayo waxay isleedahay ama waa baahan tahay ku yidhaahdayo gabadhan waaba gaaje difaacayba ka xiranaysaaba tan kale xishoodka wayba kaga badan tahay oo waxay isleedahay marba haddii aad qofkan hami uu kaa galay een, ha u dirin baliis kolmi ee toos u wac waxa keliya oo laalaabka aanan garanaynin daacadnimada kuu fiican een, haddii kuwicitaan la yidhaahdana horta bliis kolmi ereyga bliis kolmi wiilashaaba laga soo gaaraan leeyahani waayo gabdhaha waxay dhahaan waan tijaabinaynaa heblaayo bliis kolmi aa u diraayaa hadday iga soo dabagasho wallaahi way jecesha hadday iga soo dabageli weysana hadda waa uti eegada marka bliis kolmida wiilashaan leeyahay cabshir waa aad u ugu qaldan yahay fikirkaas kumana raacsani gabadha waa gabadha keliya oo daacadda ah bliis kolmin wax la yidhahdo gabdhaha maba yaqaanaanba marka dhinaca wiilashaada u leexinaysa ha ha ha aadaan ugu leexinaya waayo wiilasha waa ku nasiibsay intay dadka ku soo galaana baliis kolmid ay kugu soo galayaan marka horeba hataa isma dhahayaan bal gabadhan waa qofka kugu horreeyay marka kugu horreysa waayo bal xishoo hadda iska wac bal mar kale aad baliis kolmid iskaga dirtide hadda waa fasti miitinkie ha u dirin baliis kolmi ma dhahayaan Eh, marka hore iyagaa maxay ahayd aan haddii xataa aan uu nagu soo eedeeyey in maxay ahayd eh, en, aan baliis kolmiga innaga dirnana hadda kaabartaa kaa badiyey Waa gartay.
waa kaa waa gartay eh, cabdiwahaab ayaan siinayaa oo isna ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo cabdiwahaab eh, faadumo iyo abshir fikradooda maxaad ka qabtaa Eh, bismi illahi raxmaan raxiim Eh, alxamdulilah rabbil caalamiin qadarow aada u mahadsan tahay Eh, fikirka eh, eh, barnaamijkan fadlan isoo wacan bliis koolmiid eh ee wiilishii gabdhaha keewaa u badan ani fikir ka duwanaan qaba labadoodaba Eh, waxaan leeyahay waa barnaamij eh, wiilishii gabdhaha oo laga midaysan yahay bliis koolmiida saad ogtaaba eh, gabdhaha markii la dhahaa eh, dhanka xiriirka Eh, inta badan waxaa laga yaabaa inay duruufo ku kalifaysa inay eh, wiilka eh, beliis kolmi u dirta laakiin fikirka abshir oo eh, in beliis kolmida uu, eh, ay tahay shaxaad macnaha gabdhaha ay weli shaxaadaayeen eh, ma ma ma qaba kan kale oo F- faadumo ah eh, dhanka daacadnimada eh, wiilisha iyo gabdhaha ama tijaabo uu tijaabinaya wiilka oo in gabadha ay jeceshahay iyadana ma qaba Eh, waxaan leeyahay eh, labada dhinacba barnaamijkan waa barnaamij laga midaysan yahay oo oo oo ama su'aalad ay keentay fududaynaysa in eh, qofka duruufaha laga yaaba inay sababi karto inuu qofka lamaanihiisa uga xil karin laakiin inuu xasuusiya in uusan lacag telefoonka ay ugu jirin ama fadlan isoo wac ayaan ayaan u arkaa balse dhanka labada dhinac markii qiimeynta haddii lagu sameeyo aniga waxaan leeyahay kolley eh, waa barnaamij eh, ha lagu wala qaraabta labada dhinacba waa tahay marka weli adu ma dirtay bilis kolmiga
no no aad aad iskuguma fiicnin intaba aad iskuguma fiicn laakiin marmar haddii duruufo keenta aan leeyahay qofka dhinaca kale oo aad waa laga yaabaa inuu dhanka jeebka kaaga fiican yahay waayo wiilashii gabdha hadda ee soomaaliya ogtahay labaatan af saddex sano ay dagaallo ka jireen lacagtii waxayba ku hartaan lahayd dhanka gabdhaha so walaa marmar inaad tijaabiso oo- ma jiraan eh, gabdho ama dumar kuu soo dira adiga bismillah dhankaas dhanka aaday ugu badan yihiin Ee, ee, dhankaas waa laakiin aniga uma qaatay inay shaxadayeen Ee, waxaan mar walba markay ibliis kolmeyso waxaan lahaa gabdho gabar eh, eh, in adeerta oo gabar soomaaliyeed laga yaabo inuu tahay daroofo jiraan fiiriya laakiin uma arka inay eh, gabdhaha ay shaxaad kala joogaan ee fadlan isoo wacda waa tahay haddana waxaan siinayaa eh, abshir abshir eh, waxaan ku weydiinayaa eh, maalinkii meeqa bliskoolmiyo ayaad dirta adiga anigu bilis kolmi maba diroba Hay.
S- sababtoo anigu waaba kasii taxadaraaba Eh, dhaqan asian camal baan u dhaqmaa mideeda kaleeto bilis kolmida waxbaa iga sii daran biisa soo qaad iyo jibis taasaba kasii daranba next waxa igu xigaba bilis kolmi markii laga soo waan hore ka galoba fadlan soo wac fadlan soo waco markii laga soo diro Ha.
waxbaa igu xiga biisa soo qaad
oo noo sii micnee bal maxay tahay biisa soo qaad waxa way baashan eh, biisa iyo jibska oo maaragtay eh, bas- Markaas baradhada oo la markaas sameeyo imanaysa.
Oo, marka xagee anigaa soo maraysa?
baxaya aan xaafadooda imanaya ama ama meel kuwada ballan markaad shukaansiga soo aadayso ها Hay.
انا مركب حبا يغسي درنبا إيه ابوان دنتي الله نعرس اللي جا عبد القادر حرسم يوم با وحو يري إيه إن waxa ku waajibayn arag samaatahay oo ay farqaadka iyo orodka deysa markaasaa geenka arkaa lana aroosaay bal talow gabar waxaa lagu oqoon jiray maxaa ahayey in oo- oo oo hadhowdu gayankeedu arko inay wax soo dirin oo muxuu ahayey eh, ay gaabsatee bal aniga arrintaas aad baa ula yaabanahayba Hay.
hawkaas gabayo badan inaan ku curiyaaba hadda haysaba marka biisaha iyo waxaad ula jeedaa markaaad hasaabaha iyo shukaansiga aad sii aadayso Ha.
soo wacayaa hore noogu soo qaada guriga.
haa haddaad had suuqa isu raacdaana dhinaca shaxaadka meel carwaa ka- lasii galaya waxaa lagu leeyahay shoppingka Hay.
keen dhinaca shaxaadka ka hadlaysa haa Hay.
dhinaca shaadkan ka hadlaya shoppingka keen baa kugu xigta hayo faadumaa siinaya faadumaye Een, abshir waxaa waaye baasha kamuu run sheegin daacaddiina umuu dhowaanin uu ka fogaaday annaga soomaali haddaan nahay dhaqan ba uma lihin in aan rag wax weydiino dhaqan waxaan u leenahay gabadheenna in gurigeenna loogu yimaado dabeetana ee biyaha iyada u qasto oo cabitaankii u diyaariso wiilka ee aad u soo dhowayso laakiin tan uu leeyahay walaalkay malaha waxaan u malaynaa qurbuhu ka yimide waxaan leeyahay xaggaasuu kusoo arka gabdhaha soomaalida dhaqan uma laha in ay gabar shaxaad ee wiil weydiiso Een, annaga fakarkaasna haddii aan soomaali nahay aadaan uga duwanahay gabdhaha soomaaliyeedna waa gabdhaha adduunka ugu qiimaha badan shaxaadna habow sheegin waayo gabadha hadda m- waxay eh, isku haysaa xilkii aabbaha iyo kii hooyada Eh, because waa gabdhihii waxay u shaqeeyaan sidii ragga uu ku jiri jira maadaama ayaga shaqadoodii ay ka gaabiyeen oo- oo oo- oo- oo toodii iyaga ay gabeen in police call me ay nagu soo- ay mar walba noo soo diraan yaa inay noo soo diraan waa taas in maxay ahayd caddaynaysa Ee, xooli dhaqaalihiina annagu nagu soo gororsada waa gartay ka waran magaalada kismaayo oo kale marka laga hadlaayo eh, wuxuu leeyahay abshir waxaa ku badan gabdhaha isticmaalaya eh, dhinaca shaxaadka oo kale iyo eh, liskolmiga taas ma jirta maalin been buu sheegay xataa so- kuma arkaysid kismaayo adiga laftirkaaga wariyaa tahay waad wareegi kartaayo hoteelada iyo meelaha waad tegi kartaa kuma arkaysid ee, nin dhallinyarana waa tahay oo wax badan waad aragtay kolley haddii daacadda aad u dhowaatid Ee, gabdhahaas ee, reer kismaayo dhaqanba iyo caado uma laha in ay ragga wacdaan ee waxay dhaqan u leeyihiin in iyaga lasoo waco la xiriiriyo oo sidii gabar loo soo mari jira loo soo maro oo guriga loogu yimaado iyana ay marti qaado wiilka soo dhaweyso dabeetna ay sugotiso marka waxa uu leeyahay jibsi iyo ee, waxaa la- keen lagu leeyahay biyo iyo waxa aad baan uga soo horjeedaa Ar- fikirkaasna fikir fiican maaha fikir qaldan weeye ee, walaalkay waxaan leeyahay daacadda u hadalo ilaahay ka baqa waa tahay eh, cabdiwahaab wuxuu sheegay in ay jiraan eh, daruufo oo labada dhinacba eh, ay jiraan eh, arrinta hadda aan ka hadlayno ee liskolmida marka arrintaas ma ma jirta magaalada Oo, ma jirto, arrintaas ma jirto rag waa waxa ugu yar oo oo sameeyey maxaa ahay- so- sameeyey maxaa ahayey aan bilis koolmi dirin saan hadduu ku arkay waaye laakiin waxaa ba- baaba oo ka dhigay oo bakaylo ba- bakaylo oo bur ku jira bahal maugu soo gashay baa layidhi moogta haddaa waxay lahayd moogtahay ee, ee, ragga waxay ugu badan yihiin bilis koolmida iyo muxuu ahay jitaabada marka jitaabada halkaas waxay ula jeedaan dumarku horta waxaa weeye raweelo islaan dhaha u dardaarantay oo waxay dhaheen waxaa rabtaan nin diida waxaydinaan rabina yeela marka tan waxaa weeye waa sheekooyinkoodii oo waa lagu yaqaanaa dumarka waa tahay cabdiwahaab ay Ee, qadarow aniga waxaan qabaa fikir ee, labadaba ka duwan Ee, ee, waxaan rabaa labada dhinacba inaan inaan ka taabta Ee, hal faadumo ay ku saxsan tahay halna abshir ku saxsan yahay hal faadumo ay ku saxsan tahay oo markii la dhahaa ee, soomaalidii hore ee, ee, gabadha waxay ahaan jirtay ee, gabar marka ama sheekada le ama shukaansiga gurigooda loogu yimaada casumaadii iyo soo dhaweyntii iyada diyaarisa laakiin markaan ka hadalna soomaalida hadda joogta oo soomaalida modern soomaaliya ama soomaalida casriga ah runtii aaday ugu badan tahay walaal markaad soo socotay horey kaluunka igu keeniya cashada soo qaadiya digaaga keeniya iyo jibska iyo runtii aaday ugu badan tahay dhaqanka kale oo soomaalida cusub oo aan la yaaba waxay ahayd ee hadda faadaba ee karwaaneed waxay dhahday gabdhaha soomaaliyeed waxaa waaye gabdhaha asturan oo aada ee guryaha jooga ma lihi macnaha ma aflagaadeynahay macnaha gabar soomaaliyeed oo waayo anigaa oo soomaali ah laakiin dhaqamada hadda bedelay oo soomaalida hore aysan horey u jirin oo hadda soo baxay ahayd ee gabadha wiilka iyada ballaminaysa ama leh hebelo xagee joogtaa meel hebelaan joogaa meeshii la rabo in iyada loo imaado oo gurigooda loogu imaado hooyay aabihii jooga laga yaabo in gabadha iyada ay safarkii soo qaado soo tagto oo wiilka u tagto oo shukaansiga wiilka gurigooda lagu gala Ee, waa dhaqan inta badan hadda soomaalida aad ugu badan anaga aan la yaaba bcause marka adiga dhalinyaro tahay ani markii ay gabadha aan u taga aan u taga ama saan rabo godan aan taga aniga ninka ahay baa waa aad u xishoona waayo guri aad hore u aqaanin ee, yaabaad xishoon laakiin hadda taagan gabdhaha hadda taagan guri ay aqaanin nin la aqaan lahaa in albaabku qaraaca faaduma ay faaduma maxaa ka leedahay Een, arrinka walaalkay maadaama dhexdaal uu ahaa uu lahaa aniga waxaan ka ahay ee, arrinkan doodan abshir iyo faadumo waxaan ka ahay dhexdhexaad waxaan malaha waxaan u malaynayaa abshir uu hiilinaya oo waxaa la yidhi soomaaliya waxay tidhi inti garab ee, waran wadataa isu walaal Ee, inti bidix iskala gar xirataana waa isu walaal marka waxaan u malaynayaa walaalkay wuxuu u batay dhankii abshir wiilasha dhinaca wiilasha ha Haye.
marka waxaan leeyahay baashu cadaalad falo beenta intaan leegna ha sheegin ma jirtaa laakiin arrimaha uu ka dhawaajiyo oo dhinaca shukaansiga ee waa iska jirtaa soomaalida waayo qabi waxaa waaye dad qowmiyad aad u weyn waaye u badan waaye wax kaloo casri ah hadda oo horumarana waa la sheegayaa oo waxaa la leeyahay ee, hadda aaladan hadda aan ka hadlayno kale een, telefoonka oo kale bliskoliga laftirkiisa waa horumar marka kaa laftirkiisa wuu soo dhaweyn karaa ayaan leeyahay dhaqankii inuu bedelo aad u soo dhaweyn karaa marka iyada laftirkeeda way iska dhici kartaa oo ma dhahaayo ee, ma jiri karto laakiin inta xooga badan ama inta ugu badan ma jirto waayo gabdhaha soomaaliyeed aaday u dhaqan fiican yihiin inta ugu badan Ee, marka waxaan leeyahay walaalkay bal gabdhaha ku taagsan waa hooyadaayo waa walaashaayo waa tii aad dhaqan xunood aragtidna ka canaano gabdhaha wiilasha soomaaliyeed aaday gabdhaha u ixtiraamaane ixtiraamkii wiilashiyaa lagaa rabaa waa gartay Eh, abshir maxaa kaloo caqabada ah oo aad kala kulantaa dhinaca hasaabaha oo kale nin waxaan u malayn horta caawa haddii fewada la dhegeysto si fiican loo dhegeysto inaan bilis koolmeel ninka abshir dhaho gabdha inaysan u- gabdho badan inaysan u diri doonin waayo waayo arrinta aad baa waxa waaye- arrinta aad baa u qarxiyaa moogtahay marka eh, anigu waxaan leeyahay caqabado badan baa lagala kulmaa waxaa laga yaabaa marmar qaarkood inaad qofkii istagaashaanba oo xiriir nin ka dhexeeyey sababtoo ah bilis koolmi bay kuu soo dirtay fadlan soo wac adigana waxaa laga yaabaa inuu eberkaa yahay laakiin qof dee maskaxdoo garanaya isla iyadii wax lagu celiyaa biliska muxuu ahaye fadlan soo wacdi dad mis marka waxay garanaysaa in meesha ka jira muxuu ahaye ay sheekadii isku dhammaatay ee ninkii marka la sugo Ma- ma aaminsan tahay eh, in rag- eh, ma aaminsan tahay in gabdhaha iyo iyo wiilashu ay eh, shaxaadka ku badan yihiin gabdhaha maadaama dee raggu ay waaba kuu sheegayba dhinacba uga baxsan bisidba haddaad suuqa joogtina waxa weye shoobinki haddii aad muxuu ahaye ee, ee, xaafadda soo aadayso oo maaragtay ballan leedahayna biyihii iyo barafkii in inaad horey usoo qaad lagu dhaho waa laga yaabaaba Waxaas.
ayay faaduma walaalkay wax iska dhici wada Ay.
mooyaane iska een, haddii ee, waxaa la yidhi ee, rag iska dhici iyo rabbi ka cabso meel ma wada gasho walaalkay marka wuxuu leeyahay faadimo iska dhiciyo een, gabdhaha iyo wiilasha wiilasha aad u difaac marka difaacaaga waxaan leeyahay cadaalad daraa ku duugane arunta ka shaf- waa ka run sheegta baasha cabdiwaab maxaa ku darasa qadarow aniga waxaan rabaa inaan ku dara ee, ee, barnaamij aan usoo joogay Ee, mana iga aha macnaha inaan dhan- dhanka wiilasha aan maraya laakiin waa xaqiiqo jirta oo waxaan leeyahay laga laga tegi karin Ee, saa u ogtaba qadarow ee, marmarka qaar waxaa laga yaabaa gabar aad shukaansanaysay inay ee, akhbaar kuu soo dirta ama adigoo wacaysa ay ku dhahda walaal ee, ee, airtimeka ama prepaidka ama kaar iisoo tuur kaarka ku hadalka haa markaa dhahda war anigaa ku ahay maxaa gaar ku wade annagana waxaan rabaa kule waqtigayga inaan telefoonka kusoo waco oo adigana resiif kolka Haye.
dhankayga laga hela markii saaca ugu tuurta isla markiiba telefo- telef- telefoonka wuxuu bilaaba mashquul adigiiba adigaa tuulku gala waxaa leedahay dowr lacagtaadii miyaa ninkan lagu shukaasanaya haye kadibna waxay ku leedahay hooyaan wacay aabbaan wacay waa- waad qiyaasi kartaa markii halka doolar ee, ee, muddo wuxuu ee, maalinkii marka la dhaho muddo ilaa iyo wuxuu labaatan daqiiqa ayuu gudaha ayuu ayuu wici karaa habeenkina ilaa konton daqiiqa waa ilaa hal saac waxaa laga qofka inuu hal saac kaa maqnay because hal saac hooy aaba wax loo sheegi karaa habeenimo ma laha so waxaa laga marka qaar gabadha lacagta adiga kaa qaad inay dar meel kale la aado waana wax jira oo soomaaliya aad uga badan runtii khaasatan magaalada kismaa marka la gabadha waxay kulaa kaari soo dir gacali adaan kugu soo waca waxaana kadibna telefoonka hal saac iyo mashquulaa faadimo faadimo arrintaa ma jirta arrinka waa macquul because gabadha waxay leedahay asxaab ehel bay leedahay iisoo tuurtana ee, ma aha inay shaxaad weydiisanaysay waa kalsooni mar haddee ay ku qancisay in eh, receive koolkii iyada xaggeeda laga helaayo marka haa isaga laftirkiisa soo laysma dhihi karo eh, cabdiwahaab kalsooni daraa ku jirto ku- ku- ku- ku tuuray haa shakiyaa ku ti- ku- shakiyaa ku jira taas fikirka duuna qaba waayo eh, afar saaco habeenimo ma umalaynaya ehel ama eh, qaraabo lala hadli karaa oo oo wax xiriir qaasa ma jira oo ilaa halka saac il- oo gudaha jooga ma umalaynaya soomaali ma umalaynaya soomaali ilaa ka jirta qof ilaa qof ilaa lix saaco habeenimo eh, qof soomaali oo xiriir ah, jecel ama wax ka dhexeyn oo soo jooda ama dana gaar hal saac lagala hadlayo ma umalaynaya inay jirta Eh, fikirka ana ma qabo kolley waxaan umalaynayaa waa un xiriir jecel oo qof dhinaca kale uu ka wada macnaha gabdhaha inta badan soomaali qayaanada aad ay ugu badan yihiin waa taas waa- waa- gabagabadii eh, gabagabadii dooda haya cabshir maxaa kusoo gabagabanaysaa waxaan kusoo gabagabanaya anigu ee bal ee, fadlan isoo wac iyo shaxaadka mid noo daaya ya aniga mid noo soo kooba ama ama ama ama isoo wacda noo daaya aan isoo wacne ama muxuu ahaa ayay tan kaleeto noo daaya laba bal mid noo daaya baan gabdhaha ku leeyahay haye faadimo waxaan kula dardaarmayaa wiilasheenna maadaama ee, aad tahay wiil soomaaliyeed gabar soomaaliyeedna ee, ee, waxa xiriirka idin dhex maraaya iyada ay tahay mar ee, baasha gacmo gaaljireed hoos baa loo dhaqaaya baasha haddee baliis kolmi ku tidhaahdana bannaanka ha u soo saarino hore ka wac haddii baliis kolmi adiga aad u dirtidna hadda iyada wayba daacada oo nastiga mar walba gabdhaha ku badane way ku soo wacaysaa ayaan ku leeyahay walaalkeyna waxaan leeyahay ee, gabdhaha ka daa maxaa la dhihi jiray ee, targetka aad saarayso ah in maxay ahayd gabdhaha ee dhaqan dhaqankii soomaalida ka duwan ay la yimaadeen aad baa umahadsantahay ayaa gabagabadii cabdiwaab Eh, gabagabada runtii eh, dhammaan wiilashii gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan kula dardaarmi lahaa runtii nidaamkan boliis koolmida ah Fadlan Eh, fadlan soo wacda in in loo isticmaala eh, nidaamkii ee shirkadii u keentay qofka haddii duruuf ku haysa waa u isticmaali kartaa laakiin in mar walba boliis koolmi taagan waxaa hore maamaha soomaaliya waxay ahayd baahi badan iyo buko badan labadaba lagu dhaca qof aad jeceshahay ama xiriir leedahay labaatan afar saac joogta haddana boliis koolmi u dirta adina kaar uu kuu soo dira haddana boliis koolmi ugu soo celisa waxaan maleynayaa waa dhibaata Eh, gabdhaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha ka waantowaana Eh, eh, eh, boliis koolmiyada iyo xiriirka iyo iyo khiyaanada inta badan oo lacagta inta loo tuuro ee lamaanayaasha kale ay ku sameynayeen dhanka wilishana waxaan leeyahay gabdhaha inta badan soomaaliyeed waa ogtahay waddankeena burbur ku jira duruufo badanaa iska jira ee ha loo dulqaato oo hala waca gabdhaha haddii boliis koolmiyos ilaa xaqiiqada dhabta laga gaaraya aad aad baa uma- aad baa umahadsantihiin dhammaantiin kuwaas waxay ahaayeen abshir salaad ciise iyo faadumo macalin cali iyo sidoo kale cabdiwahaab bilaal axmed oo ka qayb gelaya barnaamijka madasha aad baa umahadsantihiin dhammaantiin aad buu mahadsan yahay waryaheena khadar maxamuud xareed oo doodaasi dhex dhigay dhalinyarada reer kismaayo waxaan umalanaya si fiican baan bartay hadda eh, kolmi iyo bliis kolmi iyo flashka jamaal m- wax wax wax taariikhod ka haysta arrintaas waxaan dhegeysanaya dooda ee loo qabtay saddexdaa dhallinyarada marka waxaan u malaysaa in qaarkood ay ka hadlayeen arrin jirta qaarna ay aan filayo inay ka badbadinaya anu kenya waan soo joogay waan arkay bliis kolmi meeshay marka hore inay ka timaadaan filayo marka dambe soomaaliya la gaarsiiyey sax oo laakiin sida eh, loo isticmaalo aysan ahayn eh, in qofka maxaa la yidhahdaa aad ka badbadiso marka qaarkood waxaa arkaysaa dadka qaar ilaa iyo shan baa la siiyaa twenty four hours eh, si intaan ogaa please call me eh, kenya oo kale haddaad intaas aad eh, iska dirdirtid mar dambe eh, ma heleysid ilaa iyo waxa- xilligaad kale inaad sugtid laakiin dadka qaarkood shantaba hal mar ay wada diraan waana iska hadhow iyagoo dhameeyey.
dhibaato ku jiray weynayaan Hadhowna way weynayaan. marka waa xaalad degdega markaad ku jirto inaad dirto unbaa maarata loogu talagalay sida ay dhalinyarada qaarkoodna sheegayeen waa gartay qaybihii kale ayaa inoo soo socda haatanna hees waa mid ka mid ah kaalmihii sugaanta heestan soomaaliyeed
Thank
waxa dareenkiyo nafta damaca geliyey kaga doorte qayrka يبحثني حضالك جننت وينيهاي وهو حدرينك يو نفت الدمع جلي كاغا دور تقايرك شدحت عليو دوادا لبئيها adigu daldheer jiran halkan kaa dareema deqawaan ku jecelahay si dhaxanta celiyo dhawaada haddaan intaan kaga tagno heesta fanaanka la foole oon u gudubno dhinacii qaybihii kale ee barnaamijkeenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee duhurnimo haatan aan soo qabto ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
aynu ku horreyna dhegaystayaal xiriirka ciyaaraha dalka sweden ayaa waxa uu cabdirasaaq salaad diirshe oo ka mid ahaa ciyaartooydii ciyaaraha fudud ee waddanka sweden u matalayay muddo kala gedisan kuna guulaystay dhowr abaalmarino kala gedisan haba ugu badnaadeen kuwa dahaba ayaa hadda loo magacaabay inuu noqdo tababaraha ciyaaraha fudud ee ciyaartooyda juniorka ama da'da yar ee waddanka sweden haddaba cabdirasaaq salaad diirshe waa shakhsi ugu horreeyey ee asalkiisu aan waddanka sweden u dhalanin oo xilkaasi loo magacaabo waxaana khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga dalka sweden aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo xilkan loo magacaabay iyo waxay kaga dhigan tahay waxaana uu ku warceliyey horta waxa weeye haddaan dib yaro u noqdo eh, backgroundkayga eh, waddankan anigu waxaan ahaa o- een, orodyahan baan ahaa qa- een, qaranka sweden u ordi jiray ruuxa soomaaliya ugu horreeyey ee waddankan xagga ciyaaraha fudud wax ka noqda afar iyo labaatan bilodood oo dahaba ayaan qaaday waddankan rikoorka waddankan ee kun iyo sideed boqol ee swedish rekorka ayaan jebiyey two thousand three ilaa iminkana wuu yaalaayo weli cidi ma jebin maxaan ku idhahdaa dee waddankan ciya- wadan waxaan ciyaaro badan baan uga qayb galay the world champion european champion Euro- wax la yidhaahdo european cup baan bediyey marka howlo badan baan usoo qabtay waddankan eh, ilaa ninety seven iyo two thousand tenkii kabacdina waxaan galay inaan maaragtay coach aan noqdo oo maaragtay dhalinyar badan ee soomaaliya waddankan ayaan soo ururiyey oo maaragtay hadda eh, intooda badanba qaranka oo ay ku jiraan juniorka marka arrintan wax badan bay soo socotay laakiin eh, midaan eh, jagadan iminka lay magacaabay adugu laba asbuuc ka hor ayaa maaragtay arrintan lay weydiiyey asbuuc dhan ayaan ka fekerayay kabacdina eh, hawsha waxa iskugu soo ururay dee arrintan aan dusha u rito waa tahay marka xilkan lagu magacaabay muxuu yahay ma xil tababarnima walaal waxa weeyaan een, dhalinyarada yaryarka ayaan si toos oo la soconaya sida maaragtay dee ee, developmentkooda sida isbedelkooda xagga tababarka xagga maxaan ku idhahdaa tartanada horumarkay ka keenaan ayagoo dee gobollo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan ayagoo kala jooga si hoose ayaan ula xiriiraya maxaan ku idhahdaa tababarayaashooda laakiin markii la- ay noqoto dee inay championship aadayaan aniga ayaa mas-uuliyaddaa leh aniga ayaa dooranaya maxaan ku idhahdaa kuwa een, championshipka ka qaybgalaya waa tahay marka micnaha waxa weeye een, gobollada kala gedisan ee waddanka sweden ee caruurta ka soo baxaysa se tababaryaal kale leeyihiin adiga kor kala soconayo laakiin marka tartan guud ay ka qayb galayaan adiga ku hoos imaanayaan adigaa soo xulanaya adigaa eh, mas-uuliyadda qaadaya sidaasaan u fahmay ha ha sidaa weeye la- waa Ah.
ciyaaraha fudud aha waa waxa weeye waa athletics weeye arrintan marka lagu magacaabay adigu dareen noocee bay ku gelisay wallahi horta eh, de waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn weeyaan waa mas-uuliyaddaani waa mas-uuliyaddii ugu horreysay ee qof ajaaniba waddankan loo magacaabo gaar ahaan qof soomaaliya marka waxa weeye aad bay ii dhirogelinaysa dee dabcan waxa weeyaan waxaan u malaynaya anugu inaanan noqonayn kii
rasaaq diirshe ayuu kaasi ahaa oo laga dhigay tababaraha ciyaartooyda een, fudud ee dalka sweden dhegaystayaal v o a ayaad ka dhegaysanayseen haatanna jamaalow heestaasi ay wada qaadaan fanaaniinta eh, nimco yaasiin iyo jooq leh ayaanu uga tegaynaa dhegaystayaasheenna inta haddii la idhaahdo aynu afarta maanta dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo duurnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.